gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa magaalada xudur ka dhagax dhigay mashruuc ceel biyo looga hirgelinayo gobolka bakool qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kuwa helinaya gudoomiyaha dhagaxdhigga ceel reegan ayaa ka mahadceliyey qodista ceelbiyoodka iyagoo islamar ahaantaana sheegay haddii la dhammaystiro ceel reegan ee wax weyn ka tari doonto baahida dadka ku nool magaalada xudur in waaxigida sidaysan wada ogdiin gobolka bokool gaar ahaan degmadan xudur manaha walceel eh oo manaha mise eelriig eh madhahayna walbadan ala weydii walbadana manaha baadugoobni dhowr iyo toban sanna ceelee la weydiyaay way helo waay hataa ilaahay yaamka mahadsan yaa la helay yaa yaa hata min suurtagaal intay unu geeka dhagax dhagna waliba waa hal ceeley manaha ma anfacaasa deegaanada ballaaranta baaxad ballaaranga ka fadhiyada hal ceeley ma anfacaaso ceelal kale badan manaha yana ninka darafadaan dhamaada sidiida geeslo kushaldha koo sida ceel iyo ku badan antii on helno yaa rajeeyaan
geeka maalin oo unudhanba eednin farxadgeliyaaso oo qulubtana kawiimu waa ilaahay inka mahadyaana inin geeka gudoomiyaha golaha shacabka una leshiid dhignay ceelbiyood ma ogtiina migi biyo laku hadalaw adduunyada walaa koowaad waay diiniyan hataa marki laku hadalaw oo quraanka isku hadalaw biyo wal oo eed eed muhiim waay biilaan nolol ma jarta sisi ogtiin waba biiba injarna nolol jarta ma leh gudoomiyaha way lanaa eed eeda mahadsanta iyo ogeeka shiidagayna la dhakaayo shiiddhikowlay sheekadanka koobanayne geedagay qodaayna na ora teeginye alxamdulilaahi rabbilcaalamiin taasa way ee mahad bilaaran way lanaa mudana gudoomiye eed eedaan mahadsanta ilaahay idinshay unu dhogna kii daydi doogna horta eelkun bogoy eelal badanna qoda doogna unu naftaana ka daydi doogna insha allahu tacaala idii ilaahay eera insha allahu tacaala gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo si rasmi a u dhagax dhigay ceel reegan ayaa sheegay in mashruucan uu qayb ka yahay mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo deegaanada gobolkaasi oo dhan sida la sheegay runtii baahidanka wiingeeka dalkanku jarta amniga kasokow biyo waay ilaahay qur-aanshay ka sheegay biyo wajacnaa min almaa'i kulla shayin xayin afalaa yu'minuuna ahri ilaahay marka wal kasta nolol biyo nolol anka dhigna ahri ilaahay marka ujeeddadana kulahaynay mayba haytay ini oo shacabkan inka doron oo lagu qabado karo maadaama ay taa fursadan la helay inay linka arday shacabka taas arday linka gargaara riigag badan waa la heli doona iyo maaragtay ceelal waa la heli doona laakiin kan may ku kuduwinya ceelal kale sheeno may kusugu doogna wala kale hay-ado oo wal diyaar waa jira dad kale walka tabaruc jira laakiin ceelka kan may bawaaha kumurshal ma aws marka taas deyran kan madan may ku kuduwinya sida hata la sheegayo ilaahay dartiis yaa an la bahi ani qodowshay iyo intooshayka talagali